فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walba ahi aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ahi alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawo qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada suufiyada oo ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaasoo dhowaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka degmada baardhere ciidamada qarsoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta duhurkii dilay mid ka mida ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu dilay qarax ka dhacay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah waayaal marasiiba nalaka gurta ubadkiiba nalaka gurta cabdintiiba nalaka gurta walaalayaal waabeerka beerkay waa maqan yahay wallahna waa maqan yahay waa hooyooyin soomaaliyeed oo ka cabanaya in carruurtoodu ay ku hoobanayaan dagaalada ka socda dalka etoobiya islamarkaana eedeen u jeedinaya madaxa maamulka galmudug qoorqoor caawa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu yahay duulaan maskaxeedka waxaan idiin soo gudbin doonaa maqaal uu qoray aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa islamarkaana aad ula socda siyaasadda reer galbeedka qodobada sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ayax koron korro ah oo ku habsaday beeraha degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe inta uu socdo qodobada caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku dhagaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah kulan ballaaran oo dhex maray jufo ka tirsan beesha abargidir iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar abuu muslim iyo mid ka mida abwaanada soomaaliyeed oo la dardaarmay ardaydii dhowaan ka qalinjabiyey maxadu shareeca litacliimi alcaali oo dhowaan lagu soo xiray wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool waxaan barnaamijka ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin camaliyad nafurnimo ah iyo warar xooggan oo lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabul qalqan xooggan oo laga soo sheegayo caasimadda maraykanka ee washington iyadoo goordhow uu dab ka kacay dhismo ku dheggan koongareeska maraykanka iyo sidoo kale dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay caasimadda waddanka tuunis iyo qaybo ka mida gobollada dalkaas qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka insha allah waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag aanu ku bilownay taliyaha guud ee ciidamada suufiyada ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaasoo dhowaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka degmada baardhere taliyaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed dheere kaasoo dhowaan dhaawac halisa uu ka soo gaaray qarax lagula beegsaday duleedka degmada baardheer ee gobolka gedo qaraxa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay taliyaha dhanka saadka ee suufiyada iyo saddex askari oo istaaf u ahaa saraakiisha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan ay ku dhinteen saraakiisha ka tirsan ciidamada suufiyada ee la shaqeeya ciidamada xabashida etoobiya ee xoogga ku haysto degmada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale qarax xooggan ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka kale duurnimadii maanta ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogasho ku dilay mid ka mida ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cadnaan raamole waxaana uu ka mid ahaa ergooyinka wax ka soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa waxaa inagu soo maqan ayax koronkorro ah oo ku habsaday beeraha degmada saakow hase yeeshee markaan aanu aadno dhankaas iyo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud qaar ka mida waalidiinta dhalay askar dhowaan ku dhintay gudaha dalka eritereya ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka wiilashooda ku haysto dalkaasi waa kuwan qaar ka mida waalidiinta oo la hadlay saxaafadda wiilasheenaas waxaa naloo sheegay in elefariya la geeyey in la mara hadaadiyey in meel kale eebadoon in tababarka meel kalaa loo dhigo laakiin la marahadaadiyo meel qaldan lagu shubay in meeshaas wiilashaas lagu laayey oo lagu jirdilay oo qaar toob yalaysay oo oo maalin walba meedkooda lagu sheegayo ilmo badan baa maqan walaalkii keliya ma maqeenaan aniga walaalkii wiiga maqayn intaasoo dhibataa sanad igu haraa igu maqayn aniga walaalkii laga keenaan waayaal marasiba nalaka gurta ubadkiiba nalaka gurta cabdintiiba nalaka gurta walaalayaa waa beerka beerkay waa maqan yahay wadnaani waa maqan yahay waayaal waan ka codsanayna hooyo soomaaliya haddaan nahay inaad nala eeysaan inaad nala bararbiiqdaan inaad nala gurmataan wixii waxgarada ilmada ilmaaldiinka muslimiinta dhan walaalayaal waxaan ka codsanayna waa la gatay ilmahooda waa la gatay waa la gatay waa la gatay in wiiliga maqan yahay meel uu jacani ugu dhigay waruma hayo muddo hal sano iyo bara raadkiis iyo ruuxiis midna ma hayo keenaynaa walaalayaal dad waxaan nahay wiilashoodii la qaatay oo askar loo qortay oo ilmo yaryaroo saqiiraha oo afariyotoban jira oo la ka qaatay oo layidhi waxa elitariyaa lagu tuuray oo la gatay yaa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sabaqaanu la baxay nimankaasi waa baabeen baa la yidhi waa dhinteen baa la yidhi
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka balse markaan aanu aadno dhankaas iyo gobolka jubbada dhexe beeraha degmada saakow waxaa ku habsaday anyax koronkorro ah kaasoo saamayn ku yeeshay beeralayda haddaba waa kuwan qaar ka mida beeralayda oo ka warbixinaya magaay midoobe cabdimiiris khatimainkasaani midoobe tuute bahalka maniin kuwa shalay asarka hortaan ii bilaawday horta geega haddii alxamdulilah ookamay bariyay duurka bari beero gowsho oo booto bari marka salaacadda tumila masa salaaso marka una tukudaan hortaa kakaagan marka buung iyo maynkaana bad iyo biib iyo walaaon qaadnay uung iyo ilaa iyaalka kulli iska kaagan reed hadda bahalkii haddii isu dham isku urwareersinya qaarna gudubi qaarna niidiroog war hadduna hadda oo dafaatini deerso beero haddana noo daagina male badan miyaa marka abaag walbada waa irkina meergob irkina bertisna meergob hob kornaadin fiirid oban dhaba nooga gadaay ununtumila masaa ilaagnaa madhagnila hadda la harbiyayn waan qaarna gudubi qaarna haddana inshaalla magaash alxamdulilah hadda isuuna kakaay laakiin wala haddana oo aamina malan beeromay ka baaysa sanga ka yaalla gelee ka yaalla bataata ka yaalla digra ka yaalla alxamdulilah walaa ila abuura ka yaalla ahan qara ka yaalla oo aadi beer matoore dada matoor qarish geli sis nyaanye ka yaalla basaloo hadda oo barbaaray ka yaalla beero alxamdulilah katiito kiyaalo wal kasta kiyaalo qudaar wal ana walaay oo mina hadda geeg oo la aami faday kiyaalan laakiin hadda geeg suuq lisheenay oo hadda geeg lan ka gaaday oo ma beeroy garashka doon ku dhansalan galay beeroy dhate dhaayaan ludaynin ni dawro marka alxamdulilah luday kuna uga wada waxa uu jeceliyahay intuus wal aama bataatiga digirta sisanta katiitooku hanga anfudiso bus arag warto waa basbu falbo katiitooku sisanta bus araga dhimar male waa geeg tumila masaa katitogaasi sandaasa likuelanki katitosa santisdainu luku aamano waa besu marka hadda waa yaro hiraayani dham salaatini wallahi kaaga hay marka hadda mayn rajaayna hoog shorto bahi gudubi marka hadda maleen malay dadkina hadda isgarabsiyahayan balaan imegal iyo aruuratiyo hadda waa hoog shada kahay saacatu waa nidroogo hiraayani dhaman
ayaxa waa xalaal maad cuntaane ama fadne naftan indiidi
waa ka baqaysaa miya ah absudayn nang absudayn ma hata nang ama nin pula arang nang ama fadne ku yaw ah marka re naftan indiidi ma ama fadne leo lo daagiga iwer dad siyo inuu beero dhulka digo een mayl araay dadkana babeeb iyo iyo kii oo buundhow iyo kii kale iyo kii microphone weersiyo yuu hadda ilaa hadda hoogyey ilaa iyo kor ilaa iyo gedeed iyo guduwe socod ilaa hadda way ka gayliyo haddii marka dadkana ayaal iyo iyo dhalinyaro iyo kulli babeebka dhow iyo kii oo fuud iyo kii microphone ka qayliisiyo yuu ada baalkiina ka dhax jirta maydhaarahin dooliyowna ka dhax jire iska dhax jirana waa ka qayliyo dabna way kashido way uumiyo way wadaad ilaa gede ilaa hilaami ilaa dhuu kasan dareyo waa badanaay badana ilaa hadda salaada silin surmi ilaa hadda socod ee way wadaada welis dareeranayow ka dhib badan in loo daayilay ilaa dowka hadda arwa in loo daayo kila sheegoyba adigu beerlida ka mid tahay miya haa maxaa ku baxay
digirtiyo bataatigiyo geleetiyo garaag iyo la abuuray bismillaahi raxmaan raxiim may faahfaahin koosiyaana miiluunu roogna awbaari lare bahala acyaankii ewa naxaayi ilaahaya noo qaado kore ila fargaduuda meelileyin i gabal kun dhatiyo ya isahaayi ilaahay noo qaada ilaahay subxaana watacaala baryaanehe soomaali weentii beledka saakog roogdiin xanaska bati waala i waayel dhatiyo ulmiya ama dhatiyo reesaasaa ogaadasan shalay sagaal sac ilaa saacaddaana nahaya wabilaahi tawfiiq horey muu aragtay marka ayax intaan la eg maye maye maye waa noo dhiman tahay meeqsanaa jirtaa ani konton iyo shan sanaa jira waa markii ugu horreysay markii hore igu horreysay aan arka sesenta digir geley intaasuu jecle wax dhacfay malay liinta mooska moordaydaaba roon waxaan adeegsanaytaa dabka lugta taayarka la gubaay qaylada biibka jawlaha raraasta intaasaan iskugu darnaa iyo jalow jalowku geda gedaa u socdaa haa unigana ilaahay hanaga qaada dadkaasna ilaahay ha dhaafiy beeraha cuni ilaahay waa yasiree laakiin saddex tuulo beerahooda yaa cuni batuula gurmeesa birbiris beeraha cuni ilaahay hana dhaafiy unuma roognaya meelsaakoow la araw mayna haaye wal u cun la araw digirtan dhaafaana gallaytan dhaafaana moordadan dhaafaana sisantan dhaafaana geedaga mudownahaad niilahaysida yan haysida shalay shalmoo geera ilaa geekasardinin ah beero aami digir iyo may noo aama iisisin wal niin reeboy male babaaykanaa noo aamoy owlaadininka nooladaay halka u socdaa marka isaga gadeegshe beerogay may ka bahaayeenna galley sisin nyaanyay katiitow bo'or baani ya iinka bahaayan baaniyaag i bo'orka i walaag i dhambo ay ilahaysid aami geedo injection iinku taboy haddakiyoyna biibka walwalbow habada bini'aadin walba maaherna hoogshe mayka kiinay habado mootiya biibitala dhowaaw raraasay iyaa ilaahay niinka daryoomi bismillaahi raxmaan raxiim kadalaanga nahaay una horta afka mahaatiriga ee dhibeey kiiga ka hadalayan kadalaanga nahaay insha allah kulley ilaahayki boqorkaaya nooga wada kor wal una liyaabna faadil imrigaanan aragna yaa aragni ilaahaykii boqorkaaya nooga wada kor ilaahay ha nooga wada marka insha allah kulleyba goobtaan roogona may la arey beeraha oo awbaari la are insha allah haddii ilaahay dhaha kulleyba wadamahun igaa adablay inta dhatiyo hagaad geedaga geeka una niilisurin haddii ilaahay dhaha unun ilaahayna mooti goor muu yimid marka waqti oo shalay sagaasa amal e yaa kuway haddii ilaahay dhaha kulley haddii ilaa iyo saddexsaa iyo afarsaa milogaasa haddii lisuruna malaya ها نلروق هذا إذا نلروق لكن ما نها بدين شنو بهيا قدين قدو إن شاء الله ما نها جلو إيو قيلي عيالك ولا لي ما نها أمك دبك والوشري
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan waxaa inagu soo maqan warbixin ku saabsan duulan maskaxeedka balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin camaliyad nufurnimo ah iyo weerar xooggan oo lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabul qalqal amni oo laga soo sheegayo caasimada maraykanka ee washington iyo sidoo kale dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay caasimada waddanka tuunis iyo gobollo ka mida waddankaas waxaana soo gudbinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka camaliyad nafurnimo ah iyo weerar xooggan ayaa lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabul waa berigii hore ee saakay waxaa camaliyad xooggan oo nafurnimo ah lagu qaaday xarun ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo qaas ah oo taabacsan kuwa ammaanka xukuumadda kaabul taasoo ku taalla gobolka kandahaar ee waddanka afghanistaan xaruntan oo ay ku sugnaayeen ciidamo gaaraya laba boqol oo askari ayaa waxaa ugu horreyn lagu beegsaday gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey waxaana intaasi kadib gudaha u galay laba askari oo ka tirsan ciidamada inqimaasiyiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan kuwaasoo xarunta ka bilaabay toogasho ka dhan ah askartii ku sugnayd xerada camaliyadan xooggan ee uu daba socday weerarka ayaa waxay burburisay qayb weyn oo ka mida dhismaha xarunta iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobannaan ruux oo isugu jira saraakiil iyo hogaamiyeyaal ciidan kuwaasoo intooda badan meydadkooda ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa camaliyadda kadib labada naftood hurayaal ee ka tirsan imaarada islaamiga ah ayaa waxay bilaabeen inay toogtaan ciidamadii ka badbaaday qaraxa waxaana u suura gashay inay dilaan askar aan ku waxyeeloobin camaliyadda sidoo kale waxay laba mar iska caabiyeen ciidamo gurmad ahaa oo doonayay inay gudaha u soo galaan xerada kuwaasoo halkaasi lagu gaarsiiyey khasaarooyin adag oo isugu jira naf iyo maal intaba imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa sheegtay in weerarku uu soo gaaray ilaa duhurnimadii maanta iyadoona sheegtay in labadii askari ee ka tirsanaa ciidamadooda xoogugalayaasha ah ay halkaasi ku geeriyoodeen war uu ku saxiixnaa afhayeenka imaarada islaamiga ee afghanistaan sheekh qaari moxamed yuusuf axmedi ayaa lagu sheegay in weerarkan waargud u ahaa duqaymihii cadowtooye ay xukuumadda kaabul u geysatay dadka rayidka ah kuwaasoo ay ku dhinteen tobannaan ruux oo abriye ah ayna ku jireen haween iyo carruur qalqal amni ayaa laga soo sheegayaa caasimadda maraykanka ee washington iyadoo goordhow uu dab ka kacay dhisme ku dheggan koongareeska maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa soo tabinaysa in ciidamada ammaanka ee waddankaas ay albaabada isugu dhifteen dhismaha koongareeska maraykanka iyagoona ka digay khatar amni oo soo wajahday dhismaha fiideow lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa qiiq iyo uuro madow oo ka baxaya dhisme ku dheggan koongareeska iyadoona lasoo saaraya digniino xooggan waddooyinka caasimadda maraykanka ee washington ayaa lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo la geeyey nawaaxiga xarunta koongareeska iyo agagaarka aqalka cad iyadoo ay soo dhowdahay caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo baiden dibadbaxyo xooggan ayaa ka dhacay caasimadda waddanka tuunis iyo qaybo ka mid ah gobollada waddankaas xilli ay xukuumadda tuunis ku dhawaaqday inay xirxirtay boqolaal ruux kadib dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay caasimadda waddankaas iyo qaar ka mida gobollada dalka ayaa waxaa maanta mar kale dib uga qarxay caasimadda iyo gobolka baajaah ee dhaca waqooyi galbeed ee tuunis dibadbaxyo hor leh waddooyinka waaweyn ee caasimadda tuunis ayaa waxay martigeliyeen dibadbaxyo xooggan kuwaasoo ay dadku ku dalbanayaan in la sii daayo dadkii loo xiray dibadbaxyadii ka dhacay magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay dibadbaxayaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah madaxweynaha waddanka tuunis hishaam almashiishi iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee waddankaas raashid al qanuushi waxayna dalbanayeen in la sii daayo maxaabiista dhanka kale gobolka baajah ee dhaca waqooyi galbeed ee waddanka tuunis ayaa isna martigeliyey rabshado xooggan iyadoona dibadbaxayaasha iyo ciidamada amniga ay dhex mareen isku dhacyo ballaaran waxaana labada dhinac ay adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo dhalooyin laga soo buuxiyey walxaha qarxa afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka tuunis ayaa wuxuu xaqiijiyey in sideed boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo uu sheegay inay ku lug lahaayeen rabshadahan la qabtay labadii maalmood ee lasoo dhaafay isagoona ku goodiyey in tallaabo laga qaadi doono wuxuu sidoo kale carabka ku dhiftay in dhaqdhaqaaqyada ay dadka samaynayaan habeenkii aysan ahayn mudaaharaadyo balse ay yihiin falal kharibaad ah isagoona tilmaamay inay jiraan kooxa dana gaara leh kuwaasoo doonaya inay beegsadaan ciidamada ammaanka waxaa xusid mudan in waddanka tuunis uu martigeliyey laga soo bilaabo laba kun koob iyo tobankii xilligaas oo uu dhacay afgembigii talada looga tuuray madaxweynihii xilligaas zaynulcaabidiin bin cali ilaa maanta dibadbaxyo looga soo horjeedo sii socoshada xaaladaha adag ee ka taagan waddankaas iyadoona mararka qaar dibadbaxyadaas ay sababayeen iska horimaadyo dhex mara booliiska iyo mudaaharaadayaasha wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasayay ku egyihiin حياة تعج مع الميت هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan kulan ballaaran oo ka dhacay qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee galgaduud hase yeeshee markaan waxaad ku soo dhowaataan maqaal ku saabsan duulaan maskaxeedka waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow markii gaalada reer galbeedka uu hogaaminayo ay xoog kaga adkaan waayeen dadka muslimiinta ah ayaa waxa ay wax ka beddeleen dagaalkoodii iyagoona u rogay duulaan maskaxeed khaswatulfikir duulaankaasi oo ay iska kaashadeen afar kooxood kalana ahaa mubashiriinta munasiriinta mustashriqiinta iyo mustacmiriinta oo dhammaantoodada ay ka dambayso fikrad ama aragti yahuudeed oo ay madax u ahaayeen raggii la odhan jiray bawel elezar iyo egnas oo noolaa horaantii qarnigii labaatanaad qolyahani waxa ay aad wax ugu qoreen islaamka iyo laamihiisa kala duwan ee aqooneed waxa ay xoogga saareen lix meelood in lagala dagaalamo islaamka haddii aan meelahaasi dagaal lagu qaadinna aanan laga adkaan karin muslimiinta meelaha ay diiradda saareen oo ay ku taliyeen in islaamka laga weerarana waxaa ka mid ahaa dhanka fikriga ayagoona yidhi waa in lagu dhex faafiyaa bulshooyinka muslimiinta afkaarta reer galbeedka lagalana dagaalamo afkaarta islaamka ee ay haystaan labo dhanka xukunka iyo siyaasadda sidoo kale waxa ay ku taliyeen in lagala dagaalamo hirgelinta shareecada islaamka iyo in la tuso dadka muslimiinta ah in wakhtigan uu adduunku ka gudbay ku dhaqanka diimaha laguna qasbo inay qaataan nidaamyada maantay looga dhaqmo dunida sida dimuqraadiyadda shuuciyada iyo wixii la mid ah saddex dhanka dhaqaalaha iyadoona aysan meesha ka marnayn in la dumiyo nidaamyada dhaqaale ee islaamka sida sakawaadka laguna bedelo nidaamyo kale sida canshuurta laguna dhiirageliyo bengiyada dulsaarta ribada dhinaca kalena la boobo khayraadka iyo hantida dhulalka muslimiinta afar dhanka waxbarashada tobannaan sano ayay bulshooyinka islaamka ahi wax ku baranayaan nidaamyada waxbarasho ee reer galbeedka ayadoona si toos ah loogala dagaalamay muslimiinta qaybo ka mida diintooda lagana tirtiray manaahijta waxbarasho ay dhigtaan hay-adaha loo xilsaarayna waxaa ka mid ah yunesco iyo uneshef shan dhanka warbaahinta kadib markii ay reer galbeedku ogaadeen saamaynta ay bulshada ku dhex leedahay tabinta wararku ugana falceliyaan dhacdooyinka waxay go'aansadeen inay gacanta ku dhigaan codka sixirka ah ee hagaha maanka bulshooyinka ayagoona ku faafiya warar been abuur ah marin habaabinno kuna gudbiya afkaartooda dhanka kalena ku suurad xumeeya islaamka iyo ehelkiisaba lix dhanka qoyska iyo guriga arrinta uu qof kastaahi ka dharagsan yahay ayaa ah in haddii uu hagaago qoyska ay hagaagayso bulshadu waxaana kuu sii dheer in hooyada muslimadda ahi ay tahay midda soo saari jirtay hoggaanada culimaa udiinka iyo wax ku oolka bulshada muslimka ah sidaasi daraaddeed ayayna gaaladu beegsi uga dhigteen gabadha ayagoona ku dadaalaya inay ka madax bannaaneeyaan diinta iyo saygeeda gunta iyo gabagabada hadalka waxaa muhiim ah ayuu leeyahay qoruhu in qof kastaahi oo muslim ah uu dareemi karo ama xog ogaal u noqon karo meelaha islaamka laga qaniinsan yahay lagana haysto haddii ay taasi dhacdana waxaan helaynaa bulsho wacyigeedu soo jeedo berina iska qaadi karta heeryada gumaystaha nagu soo qaaday duulaanada wejiyada badan wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa suldaan maxamed garyare oo ka hadlayey duulaanka maskaxeedka lagu soo qaaday muslimiinta
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan qaar ka mida culimmada diinta islaamka oo la dardaarmay ardaydii dhowaan ka qalinjabiyey maxadu shareeca balse markaan aanu aadno dhankaas ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhowaan kulan ballaaran oo ay qaateen jufo ka tirsan beesha abargidir iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ugu horrayn waxaa kulanka ka hadlay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيهم هذا علينا ثم بعد ذلك beesha reer cabsiye odayaashooda akhyaartooda culmadooda dhallinyaradooda oo gogashaan dhigay meesha aan joognana waa meel saad ogtihiin deegaanka reer cabsiye ah oo ka tirsan dhuusmareeb ka tirsan waaye runtii juhdii bixiyey iyo wakti bixiyey oo runtii martiqaadkaasi gogashaasi fidiyey kheyrkii iyo wanaaggii iyo maaragtay dadkii isfahankooda muslimiinta inay isfahmaan in maaragtay shareecadaas ilaahay subxaanahu watacaala dardargelinteeda in lagu dadaalo ummadda muslimiinta midnimadeeda iyo wadajirkooda in lagu dadaalo hadafku uu ahaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intii hantaa la bixiyey iyo juhdiga la bixiyey ilaahay subxaana watacaala miisaankiina aakhira idinka kabo intaas kadib jazaakum allahu khayran kulankan in dad inta la eego tiradooda intaase aan kulanno waxaan leenahay in ahdaafta iyo waxyaalaha dadka muslimiinta ah oo inay kheerka ay isu kaalmaystaan wanaagga ilaahay subxaana watacaala xarigiisa ah ay wada qabsadaan wactasimuu bixablillaahi jamiican oo ilaahay nooga baaqay subxaanahu watacaala inay noo noqoto marka maalin ahmiid gaara leh oo maaragtay wakhtiga aan bixinay iyo maalka aan bixinay iyo juhdiga aan bixinay iyo fikirka aan bixinay in barnaamijkaasi iyo mawduucaasi inuu noqdo masiirka iyo mustaqbalka ummadda muslimiinta wax u soo kordhiyo gaar ahaan gobolka aan joogno galgaduud ilaahay ba subxaana watacaala ka rajaynayna arrintaasi aad iyo aadaan ugu faraxsannahay say qiimaynayno arrintaasi midda kale guud ahaan maadaama muslimiin aan nahay dadka muslimiinta ah diintooda waa diinul islaam mujaahidiintu waxa dadka u bandhigayaan ugu baaqayaan dadka muslimiin waaye laakiin ku dhaqankii shareecada shareecadii inay ka hirgasho guri walba iyo geed walba inay gasho dadka maanta oo ku dhaqankeeda iyo shacaarkeeda ku maqan yahay inay gaarto dadkaasna ayaga ma xume laakiin cudow oo ka soo duulay lasoo adeegsaday ayaa ka dul fadhiya waa la ogyahay arrintaasna waxay u baahan tahay tashi ay u baahan tahay reer cabsiya markaa waxaan insha allahu tacaala wanaaggii waad samayseen dadaalkii jiray in waxaan rabnaa maanta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala shareecada islaamka saas u wanaagsan sideedaba dadkii muslimiinta ku dhaqankeeda iyo faafinteeda horumarinteeda jihaadkeeda in loo jihaado diinta kitaab isku socdo oo meel maraayo ma jiro raga wada kitaabka horeyna dada u wadi jiray horeyna taariikhda dada u wadi jiray haddana sidaas way isagoo la wadinoo maaragtay diinta maanta dhowsmareeba halkan naga xigtee dad ka taliyan waa ognahay godoon ayaa ka sokaysee dad inay geeya rabta kitaabku dhaqankiisa la raba dastuurkii gaalada xaggeeda laga keenay in laga bixiyaa la rabaa yee ka bixinayaa reer absiya dhallinyaradooda odayaashooda culmadooda rag ay u baahan tahay rag ayay u baahan tahay barnaamijkaasaa insha allahu tacaala inaad ka talisaan idinka rabaa in maaragtay wax laisku ogaado la rabaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale qaar ka mida odayaasha jufada cabsiye ee beesha habargidir ayaa dhankooda ka hadlay kulanka iyagoona sheegay inay qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay subxaana watacaala ayaa maxdu u sugnaatay meeshaan waa gobol kulan ay isugu yimaadeen walaayada gobolka galgaduud iyo qabaa'ilka reer cabsiye oo ay ku dhex mareen wada hadal iyo arrimo badan oo lagu falaqeeyey oo loogu talagalay shareecada islaamka in ay ku qaataan dadka meeshaas degan walaayaduna ay soo gaadhsiisay qabiilka reer cabsiiye diyaar bay u yihiin diyaar bay u yihiin diyaar bay u yihiin kitaabka alle iyo shareecada islaamka wayna soo dhoweynayaan boqolkiiba boqol waa bilaahi towfiiq waxaanaan gogosha u dhignay diinta islaamka inaan iska warsanno xukunkeeda iyo maamulkeeda iyo qaadashadeeda iyo laqabsashadeeda aan gogosha u dhignay waana nal ku wacdiyey oo culammadaa nagu wacdiyey allaha nagu anfaco wacdiga shiikhu culamadana culammaduna wada wacdiday allaha nagu anfaco kuwii qaata allah naga dhigo annagu waxaan diyaar u nahay oon soo dhowaynaynaa diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo qaadashadeeda iyo xukunkeeda aan diyaar u nahay afka sheegnaga ma ahan ilaahay ee uuntaa og waa qalbiga mid iiga jirta dad waxaa jira soomaaliyaoo islaamna sheegaya kuna luuqeeya diinta islaamka ma lagu dhaqmi karaa islaamnaba sheegaya diinta islaamka ma lagu dhaqmi karaa ilay inaan wax kale lagu dhaqmi karin ilaahay yaaba soo saaray oo wax lagu dhaqmi karaa diinta islaamka yihiin annagu gogosha waxaan u dhinay diinta islaamka islaam waa ahayn laakiin xugun faasida ayaa jira waxaan diyaar annagu u nahay xukunka diinta islaamku tilmaantay inaan qaadanno oo ku dhaqanno sidaasaan diyaar u nahay sidaasaan qaadannay sidaasaan soo dhowaynaynaa wixii kaleoo ka badanna dibbaa looga sheekaysan doonaa insha allah waxay la tahay waxaan is leenahay wilaayada diinta islaamka daadihinaysaa iyadaaba iyadaaba dalka qaba doonta saasaan qalbiga ka qabnaa insha allah insha allah allahana tuso diinta islaamka xukunkeeda diinta islaamka in lagu dhaqmo xukunkeeda allahana tuso allahana na siiyo soomaaliya ilaahay diinta islaamka dadku dhaqmaaya ha hogaamiyo hana u dhiibo ilaahay ha inaan sii badiyo ma jecli intaasaan kusoo dhaweynaya waay bismi illaahi raxmaan iraxiim culammada waa salaamaynaa mujaahideenta madaxdii gobolka degmooyinka meel kastoy ka yimaadeen ciidanka dhammaantood waa salaamaynaa salaan ka bacdi annagu waxaan isnidhi cabsiiye deegaankaas aan hadda joogno deggan cabsiiye intaan ma ahan walaayaduna ayadaa gacanta ku hayda geedkan hadda aan joogno laba goor iyo saddex goor walaayada iyo waa ku shireen reer cabsiye xagga sidoo kale xagga sidoo kale annagu walaayada xagga iyo xagga dhinacaan dhaqam ahaan kama meelna kama jiro nimankaas ilaahay idankiisa dhagarqabaryaalka ku jira iyo kuwa annaga nugu jira dhibkoodaana dhibay waana dhibay ninkii muslimahoo dhammow dhibaa galabta shiiqu waa kii sheegayey waa laga muxaadarada waa kii ku soo qaada shiiqu soo dhowaada wax alla wixii gogol xumo ahaay oo sooriye xumo ahaay oo martiqaad xumo ahaana waa ka tacsib bixinayna raalli ahaada waxaa waaye annagu shareecada islaamka diyaaraan una cadowga allaha jabsho khayr allahana waafajiyo waxaan leenahay shareecadii waaba bilaabatay haddaan dhinac kale u leexdho oo iyadaaba unkanba oo kutub wax lagu kala qaato oo annaguna wax ku kala qaadanno dadka deriskaana aan wax ku kala qaadanno cirkaaba noo dhalaa dhulkuna waa noo dhalaa soo dhowaada
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan sheekh mukhtaar abuu muslim oo la dardaarmay ardaydii dhowaan ka qalinjabiyey maxadu shareeca kaasoo lagu soo xirayay qaybo ka mida wilaayadii islaamiga ah ee ba'a iyo bokool وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا قرآنكي إلهي سودجي يسنوه النبي روح بقى لقول شيء أوفير صدق قرآنكي بقى روح لقول شيء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نور بهدنا إلهي سبحانه وتعالى كل شيء مركا وعلمي حق اللي كيمت وتن إلهي أوليه من بعد ما جاءك من العلم أما علمك يونسكو ay faafinayso gaaladu ay faafinayaan waa cilmi magaca cilmi ka ah hase yeeshee hoos markii loo sii daadego ah cuquul bashari bani aadanka cuquushoodu waxay soo dhiijisay waa mabda caqlaaniga ahaa wey soo ma jeedi taas ayaa ah oo waxyeyinka ka soo horjeeda badankiisana culumtu asalka cilmiga nuxurka leh gaalada waxay ka qaateen islaamkay ka qaateen culumtan hadda aad u jeedid la leeyahay biology chemistry physics maths la leeyahay culumtan tajriibiga ah oo adduunkoo dhan lagu kala wado oo gaal iyo muslim maanta waxay ku dagaalamayaan maadooyinka ay ku jiraan gaalo waxay uga soo safreen waddamadooda dad bay soo dirsadeen waddamada muslimiintaa la yimid islaamka asalkiisa laga qaatay gaaladii meeshooday la tagaan gaaladii marka qofka muslimka ah ma rabaan waa tan waxaan ku idhaahdaa nadari ahaan bay dadkii u barayaan bas ama si tadbiiqi ah kimisterigii oo kiimikadii lasoo saaro uma ogola muslimiinta fisikiskii oo muslimiintii si dhab ay u bartaan uma ogola biologigii oo hadda dagaalka ugu weyn socda xuruubta biologiga jirtuumkan lagu dagaalamaayo muslimiinta inay bartaan uma ogola asalka muslimiinta ay ka qaataan u fiirsada marka waa saas oo gaaladu culuum aan tayo lahayn hadda fiiri magaalada muqdisho oo gaaladu ka taliso iyo goobaha kale soo raaca waxay keeneen jaamacado tiro badan ayay keeneen dugsi hoose dhexe sare jaamacad macaahid takhasusaad waxaasoo dhan taya ma laha kuwii ka soo baxay oo dhan waxa weeyaan waa hafcoog wey iyagoo dhan taya ma laha waxbarasho taya leh ma laha waxbarashada tayada leh waa middan islaamiga ah oo ay ka mid tahay midda hadda midhaheeda inoo muuqda waa waxbarasho taya leh ituso itaabsi ah dayib waxbarashada gaalada waxay ku dhisan tahay jahli bay ku dhisan tahay إلهي واتقوا إليه ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون وحبرشدة من جهل بيكون بسنتا بينما إسلامك وحبرشدة إسلامي أه أي قفك كرو قاد مسلمين تقع لضا بيكسر ريان مسلمين تبا هدنا لك كرميني انت أقونت له واتا آيات هلك إنه قلت الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعلمك علمك وعلمك waa cilmiga qofka baraya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo adduunku wuxuu u joogo siyaasadda tacliimiga ah oo islaamka iyo ta gaalada say u kala duwan tahay feeri asiyaasa atacliimiya oo muslimiintu maxay tahay muslimiintu tooda waxa weeyaan hadafka ay wadato alhadafu walgaaya maqsadka laga leeya waxay tahay tarbiya أجيال تؤمن بالله ورسله وباليوم الآخر وتدين دين الحق وتتحقق بأخلاق الإسلام وتقيم شريعة الله في الأرض وإني صوصارتها جيل تعليم الإسلامي جيل يفع بي صوصاريسا رميسان الله سبحانه وتعالى رسول كيس رميسان مالك قيام الرميسان دينك حق الرميسان وأخلاقي وناكسانيد حقيجنية شريعة إلهنا موجنية كتابك الله سنة النبي كتمن ama kay gaalada unesco unesco marka la leeyahay gaalo oo dhan oo kala duwan taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shataa gaalo ma midaysna kulligooda oo kala duwan ayay unesco hoos tegayaan haddaan ka soo qaadano saliibiyiinta ma arkaysaa ee mutacasibiinta ah hadafkooda muxuu yahay tacliimtooda christanka tacliimtooda maraykanna ha noqdo ethoobiyaankan hadda dariskanala ha noqdo kenyaatigan ha noqdo ingiriis ha noqdo kristanka oo dhan hadafkooda muxuu yahay guud ahaan siyaasadooda tarbiyatu jiil yu'minu binnasraaniyati diina soo ma jeed saddex ilaahay ruux rumaysan inay soo saaraan ويسعى لنشرها في الأرض ويسعى لخدمة شعوبه شعوب مبدأ من سنة أخت مينيا كواس وكريشتنكي يهودي ويمو يهودي يغنى هدف كسياسة الجود وحبرشاد معيتا وتربية جيل يدين لليهود بالولاء والطاعة يهودي ولا سينيا طاعة سينيا مبدأ آسي يهودي هيستوي أو مركا كدبنا أخد مينيا oo awaamirtooda fulinaya nawaahidooda fulinaya munadamaadkooda siriga iyo kuwa calaniga ana qayb ka noqonaya malaaxidada iyagana hadafkooda muxuu yahay inay soo saaraan jiil jiilkaasoo laa yu'minu bigayri lmaadda maaddo waxaan ahayn aan rumaysnayn oo aanu adduunkan dhan nolosha jirtoo dhanba aan rumaysnayn shuuciyada u imow oo aaminsan mabda'a ah ilaahay ma jiro waxay aaminsan yihiin there is no god except a matter wax alla la yidhaha ma jiro maadada maatarka waxaan ahayn sidaasuu ku yaallaa ma arkaysaa mabaadi'dooda maxay rumaysan yihiin inay iyaguna siyaasadooda caamka maxay tahay tarbiyatu jiil mulxid kaafir billahi alkhaaliq allah khaaliqa koonkan abuuray dhan ku kufrinaya alla ma jira ma jiro saasay ku leeyihiin baynamaa qofkii muslimkaa allah subxaanahu wa tacaala mid rumaysan koonkan wixii loo keenay aaminsan uu yahay ayib waa sidaas marka gaalada oo dhan ayaa dhaqankaasi wada xambaarsan oo mabaadi'dooda inahaasay ku dhisan tahay haddaan usoo noqonno markaad fiiriso marka shareecada islaamka iyo diinka islaamka ay lid ku yihiin ayib waxbarashadooda waxbarasho tayale ma aha muddo dheer ayaa qofka lagu mashquulinaya waxbarashadan hadda unesco waxa weeyaan qofka waxaa la haysanayaa laba iyo toban sano siddeed iyo toban sano ayaa la haysanaya sagaal sano waa inuu iskuulka soo galaa baa leeyahay qofka sagaal sano marka waxaa ku tartaa laba iyo toban sano meeqa waa koob iyo labaatan waa xilliga hadda raggan ay jaamiciinta yihiin fiiri soo ma jeedid oo aqoontoodii muddo gaaban wajiisa ay ku barteen unesco waxbarashadeeda waxa weeyaan waa cilmu dunya walaysa cilmu laakhira waa cilmi adduunyo keliya khuseeya aakhira aan marna ku xisaabtamin baynamaa shareecada diinta islaamku cilmiga muslimiintu adduun iyo aakhiro ayuu maarkaysaa khuseeya midda kale waxbarashadan unesco oo hadda la bubuulinayo oo wax maarkaysaa dowladdii riddada xataa ay gacanta ku dhigtay madallaadkii oo dhan gacanta ay ku dhigtay waa mustawrad xagga gaalada ayuu nooga yimid waxyigii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax tusaya ma ah waxa intaa kaaga daran fardiga qofka muslimka tacliimtiisa ay soo saarayso waxa weeye tacbiid annaas lillah ilaahay subxaana wa tacala inay addoomo u noqdaan waa tii saxaabiga uu yidhi linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad taas way tacliimteena u fiirsada walaalayaal amaa tacliimtooda sow ma ah waxa weeyaan tacbiid annaas lilcabiid dadku inay dadku addoomo u noqdaan waayo shaksiga ay soo saaraysa unesco waa shaksi munsalikh ah عن الدين والخلق والإنسانية دين إيه أخلاق إيه بني آدم لماذا حتى بنانك كتاجا وحبرشد أنت أصلا الله صاحي سنة مركو يماذا وحبرشد وحترى يسمايز مدوا فريق مقتنا قال هذا تعليم كذا يا تعليم إسلامكو وشتانا بنانك كلا جوغا بس ترى هذا وإن آدي هذا وقدك تونانا تعليمته قالدا oo aan تعليمته islaamiga aan raasanaa wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed kaasoo isna la dardaarmay ardayda bismillaahir rahmaanir rahiim inda wajaalay gabay ma tirina masashiinley shafateynka waataan ka jaray markuu ruux walbaba sheegtay ha yeeshee sharkii markuu suulay oo sheeqay gebigiisa shareecadiina soo kacdoo shaashadaha fuushay shabaqii waataan ka jaray maansadii igu shakaallay shadka iyo madkeedii baan rabaa inaan shaandho geliyaaye shibdhaho dhegaysta waa sharaxayaaye rag allow macaahidda shareecadee sharafta noo keenay shu'uuntii islaamigaa lagu bartaa shaqaltirkeedii shisheeyihiina waa kaga maaraniyo shabakadiisii duruustii sharciga shaam iyo xijaaj sheeltarka adduunka ardadan shubaysee noo sharaxay diinta macaahiday shareecaday ka baxeen oo shaahidkeedna macaahidan shareecaday ka baxeen oo shaahidkeedna waxay yuneska shaacisana waa shar iyo been shahaadooyinkii laga qaatay baa shaashadaha buuxshay shaqana in lagu helaya waa shaki la'aan waagar waxaa la dhihi jiray ninkii wadaada wax bartaa caalamka wax kama helo shaqana in lagu helaya waa shaki la'aane soomaalida shisheeyaha haddiiyo kuwa shaashadaha eegta iyo kuwa baadiyaha ku shakalan iyo shaaxin golaheeda iyo kuwa magaalooyinka shamiray ee shilinka goobaya shabaabkan soo kacee duni ku shaamshaamay intausan iblays meediyaha uga sharixin showga iyo muusig ama aysan shubahadii ictisaam iyo jadiidiye yara ku shaashoonin macaahidan shareecada keena waa shardi la'aani shada kale ayadoo shirkiga adduunka camiray oon eebbe laga sheegin suubanihii shariifkii noo sharaxay diinta ee shirkigii suuliyey culuntii shaydaanka shan farood ninkii gaadhsiiyey ee sheexi kari waayey ha ogaada inuu shabaq ku jiro shiishna lagu hayo ey shabaq ku jira wey ha ogaada inuu shabaq ku jiro shiishna lagu hayo shushub qaraxa shakad iyo rasaas qalab la shaandheeyey iyo kuwo kaloona sheegaynoo doonto ubadka shaydaanka shirka inaan u gerinay faransiis abid ha loo sheego shahaadateynka ilaa ay ka qiraan waa aan shafaynaaye shahaadateynka ilaa ay ka qiraan waa aan shafaynaaye sharwadeennadii naxash u sheexeeya sharwadeennadii kufriga naxash u sheexeeya macnaha sharwadeennadii kufriga naxash u sheexeeya waxaa laga wadaa waa soo dhimanayaan meeshii la gelin lahaa loo baneeyo meeshii lagu tuuri lahaa qashinkooda la isaga duugi lahaa shada kale raggii shalay fakaray oo shiilay madaxooda oo macaahidan shareecada furee dhiibay shilinkooda shukri iyo mahad baan u naqahayaa aada u sharaf weyn asalaamu calaykum waraxmat ullahi لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي